awalan arrintan ayaxa ayaxu shalay subaxbu soo na soo gaaday annaga na soo wadaagay ereygeediina erey balaaran buu kasoo gudbay oo ilaa toddoba tuulo oo gudubka webigu kasoo gooyey daarihii webigu ka bilaabay waa adigu aad baa looga loola loo dadaalay oo dadku isugu dayeen inay ayaxa ka kiciyaan beeraho waa lala xardiyey waxaa dee ilaahay baana fududeeyey oo adi abaadii toddoba sano markii la gaaday ayaxii intiisa badneed wuu kacay oo wuu fududaaday kor koonfurtigiigiina buula noo dhaafay oo beerahan waaweyn oo naga soo koreeya oo beerahan toosida iyo goofa iyo aagaas unbuu xaggooda u jiray sida jaladaasu noo soo dhaafay waxyaalo badanna wuu geystay ilaahay mahadii wax badanna waa laga badbaadiyey wax badan oo dee waxdhimaal ana wuu geystay deegaanka wuu geystay waatay gudoomiye maxaa aad inoogu sheegi kartaa waxyaabaha u geystay ayaxaasi aad buu ni u cunay beeru galay beero badan ilaa toddoba tuulo beerh beerahii koos iyo wigahaa ilaa ilaa soddon beerood wuu wuu galay wuuna cunay oo ma baabi'inino mma ma idleynin laakiin wuu garaafeeyey aad buu garaafe weyn buu gaafiyey haddii hadda intaas ooga haray waa wax weyn laakiin waxaan filaynaa haddii ilaahay nasir kale uusan keenin ayax ayax asaga ka badan inuu haddana hadda nagu soo wajahayo oo nagu soo socdo sida hadda ay naloo sheegayo oo aan xoogahan helin waa gartay marka ayaxa dhinaca degmada geedweyne halkuu kaga yimid
wuxuu looga yimid niyow dhankan webiga dhankiisa kaleho oo sida booney iyo boolgaras xagooda iyo nooga yimid oo jahadaas adiga bakool bu hadda xataa bakool xaggiisu naga soo gala hadda ma dhaafay soonaha geedweyne mise weli wuu ku harsan yahay ayaxa hadda xadkan geedweyne wuu ka baxay beleedka bolaxa wuu xalan ku sugnaa eriya caracasa dadka dheer gudadhiya meel yidhahdo beleedka bolaxa wuu xalan ku sugnaa marka qaab noocee ayaad isaga kiciseen
walahi niyahow ilaahay baa noo fududeeyey laakiin ayaxu waxaa weye mar hadduu dego oo dhulka uu dego oo caadi dhulka ugu xasilo inta badan lama kicin karo laakiin markii uu dolomaad ku jiro oo uu degi rabo oo markaas uu dhulka shaansanayo inuu dego uu rabo haddii lagu qayliyo oo wax lagu garaaco oo xabado lagu rido oo caag lagu garaaco inta badan wuu kaca haddana hawadu qabsadaa waxaa noo fududaysay marka asagoo soo heebanhayo oo degahayaa yaa adigu loo diyaargaroobaa la kiciyey saasaa marka lagu kiciyey oo waa lagu qaybiyey oo baabuur roobkood baa lagu shigay oo biraa loo garaacay oo caaggaa loo garaacay oo dad badan baa ku kacay oo saasuu ku kacayo saasuu nagu kaca
markaad tiri ahaan inkastoo aan la cayimi karin imisaad ku qiyaasi kartaan ayaxa soo gaaray soonaha geedweyne ilaa bered xaawo
wallahi qiyaas hadda ayaxaas wax la qiyaasi kara maaha waxa la qiyaasay waxa waxaa weeye daruura aad moodaysid oo markuu korkaaga marahayo qoraxdu ay kaa qarsoomayso oo cadaran adiga cadaran ku gelinaya weye markii midka aduul ka kacinaysa midka korkaaga marahayo hoos baad gelaysaa qoraxda uu kaa qarinaya isku leeyahay marka qiyaastiisa wax wax sahlan maaha waxaas wax aad u weyn wey dalagyada uu cunay oo xagga beeraha ah maxaa ka mid ah
sida galleyda digirta dalagaas hadda oo hadda inta badan wixii riibay ma lahayn baalkan waxba ma riibayo geedba ma reebo wax uu dhaafayo oo caleen leh oo dhaafayo ma laha haddii uu ku hakado waxba ma reebo baalku marka inta badan waa laga kiciyey adu dalagyadaas uu soo hormaray hadda uu inta badan hadda garaatay
gudoomiye waxaad sheegtay in ayax kale oo kii hore ka tir badan inuu ku soo wajahan yahay soonaha doolow ilaa geedweyne marka adigu sideed ku ogaateen
yow hadda waxaan ku ogaanay ayaxaan haddana maray oo shalan annaga na soo maray waan ogeyn laba beri ka hor baa naloo sheegahayay in ay uu soo socdo in lasoo dad badan ay iska soo kicinhayaan meelo badan laga soo kicinhayay waa naloo sheegahayay meesha hadda annaga xadka loogu dhow meel lagu dhow xadka webi dhankiisa kalaa oo goryaalo la yidhaahdo in uu soo gaaray baa naloo sheegay subax uuna soo galay oo shala subaxa habeenkeedii waa loo diyaarsanaayo dadku way ogaayeenoo dareen bay ku seexdeen oy kusoo tooseen sida iyaday si la mid ah haddana u maqlaynaa in meelo badan oo bakool ka mid ah sida ceel berde wasaaqo aagto aaggaas inuu kusoo wajahan yahay ayax badan uu kusoo socdo yaa nala sheegayaa oo seeqinada nagula sheegaya ayaxan ma midkii dhowaanaha lagu sheegaya gobolada dhexe ilaa waqooyiga miya mise waa waa mid kale oo hadda yimid ayaxaan ayax asaga inayaa hadda filaynaa weli dhankan beledweyne xaggiisa ayaxba hadda lagu sheegayaa weli kaas lama soo gaarin laakiin ayaxaan hadda anagana qaybna la soo gaartay qaybna weli la sheegaayo dhankii oo lagu sheegayay inuu yaha isagahayaa dhanka waqooyi
waa gartay marka wax digniina ama siiseen dadka beeralayda ah ee hoostaga deegaanka doolow ilaa iyo degmada doolow ilaa iyo geedweyne iyo nawaaxigaas dhammaan
niyow digniino dadku way qabaan dadku aad bay digniin u qabaan waayo hadee kala dhacday kala dee ku dhacdaybaaba digniin ugu filan mar haddii ay wixii arkeen oy ayaguna si saxa u arkeen oy xaadir ula kulmeen wax dhibaankiisina ay arkeen muuqaalkiisina ay arkeen waxaan filahayaa digniin dadku way qabaan oo digniintaasaa ugu filan in ay markaa diyaar ahaadaan oy dadaalaan oy soo jeedaan oy foojignaadaan ayagu iswargeliyaan sidaas dadku way ku warqabaan wayna u diyaarsan yihiin
aad baa umahadsanta gudoomiye